الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المياه على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وإذا سمع من جماعة مصنفا bal waxaan ku soo jirnay amamas faracii ugu dambeeyey xadiidka markuu laba shaksi ama laba sheekh iyo in badanba ka wariyo ee mid ahaan lafdigoodii uu soo naqlinayo ama talfiiq uu lafdigii ku sameeyo oo midba qayb ka soo naqliyo waata ugu dambaysuu lahaa fain lam yakuso haddii aanu mid lafdigii ku khaas yeelin ee barhkani leeyahay iyo barhkankani leeyahay uu isku daru xadiidkii ta ay isaga geeyo dabadeedna uu kaba cabiro wataqaaraba fi lafsi xaggii lafdiga way sagaba dhow yihin bal inaasa inoogu dambaysiya wixii bal intaan markaa gudagelintan dambe uu inoo bilaabayo cibaarada inoogu dambaysay fain lam yakusana macnaheedu sidaasba weeye oo ah lafdigii kii hore sheekh ahaan buu lafdigiisa soo naqlinayay kii kalena macna ahaan buu kaba soo naqliyey ee tan labadii lafdi buu iskuba daray oo markaa waxay noqonaysaa kani lafdigii qayb buu leeyahay qaybna macna ahaan buu u leeyahay kan kalena lafdigii qayb buu leeyahay qaybna macna ahaan buu u leeyahay cibaaradaasna uu kaba cabiray wataqaraba fi lafdi bal markaa sharaxan yar eegaya meel yar oo kooban oo kollay aan u yar baahan tambiih waa hadalkaas halkii ugu dambaysay weeyaan ibnu salax baa wuxuu ka soo naqlinayaa waana sharaxa eeg qowlka abi daawuud oo odhanayaa tan baabkeeda xadatanaa musadadun wa abu tawbata almacna horta abu daawuud baa cibaaradan almacna buu isticmaala kitaabkiisa ay kusoo noqnoqotaa kol sidan oo kaleu almacna keliya yidhaahaa kolna wuxuu raaciyaaba almacna waaxidun oo markaa labadaa uu magacaabay ama inka badanba hadduu magacaabo macnihii xadiiskoodani dee mid keliya weeye ee meeshii farqiyaa laakiin lafdigii jira marka dee kolkol waxa maa caddeeyo masalan kaasaa lafdigii lahaa iyo kaasoo dee way ixtimaalaysaa markaa midkoodun inuu lafdiga lahaa iyo suuradan inoogu dambaysa inay tahay oo meeshii talfiiq jiro lafdigii mid kastaaba qayb leeyahay qaybna macno yeelanayo hadalka ibnu salax buu lahay bal sadarka meeshka intaa uu dhameeyo wuxuu ihi qaala hada alixtimaalu yaqrubu fi qowli muslimin almacnaa waaxidun waa intan baan u yar jeedaa ixtimaalkan aan abi daawuud hadalkiisa almacnaa muujinay oo ah labadaaba inuu ixtimaalayo inuu midkood lafdiga leeyahay oo suuradii hore noqon iyo in midkoodna aanu lafdiga u gooni ahayn ee lafdigu uu isku jiro oo mid kastaaba lafdigii qayb leeyo suuradan inoogu dambaysay fain lam yakusa uu noqonayo wataqaraba fi lafdi ay laba socotay labadiiba oo ixtimaalaya laakiin ixtimaalka waxa ku dhowo labadaa ixtimaalba ku imanayaan weeye qowlka muslim haddaba cibaaradan fii qowli muslim waa kanoo wuxuu u tiiriyey ibnu salax buu u tiiriyey kole ibnu salaxna kitaabkiisa cibaaradan isan ugumay sugnayne wa hada alixtimaalu yaqrubu fii qowlihi ama min qowlihi ayay cibaaradiisu ahayd damiirun baa meesha jiray imaam nawowina waa sidii kuba sugnayd oo siay abu daawuud ugaba soo hadlayeen bal umuurahaas oo taa hore misaalkaa hore ayay misaalkan labaadee almacnaa waaxidun unuu halkii uu almacnaa kaba yidhi iyagoo sheegaya ayay kaba cabireen ixtimaalkanna wuu ku imanayaa ama labadaa ixtimaal hadalkiisan marka iyaga hadalkooda wuxuu aha damiirku abu daawuudun baa laga hadlayay muslimna intii horeynu soo dhaafnay casharkii hore walimuslim fii saxiixi cibaaratun xasana bay ahayd marka abu daawuud baa damiirku u laamayay gees kalena dee ninka cibaaradan lagu yaqaanay almacna ama almacna waaxidun waa abu daawuud ee muslim isagoo cibaarada lama yimaado cibaaraadkii horeynu soo aragnay iyo wixii la midka aun mooye waxa ishkaalku kaba yimi halkii ay damiirka kaba cabireen baa ismi daahira loo bedelay ismigii daahirka ana malaa sahwi ahaan ayaa waxay u dhacday inuu muslim uu yahay walow sab kitaabkeenna dhacday sharxa sakhaawina ay dhacday oo mucalliqa ma ninkan soo madbicaya uu kaba cabiro nusqooyinkii sidaasaa wada dhacday laakiin sawaabku waa abu daawuud in la yidhaah an adigu bal markaa cibaaradana fii qowli muslim waa cibaaro kollay nadar ku sugan yahay hadalkii kutubta ama ibnu salax hadalkiisa ha noqoto ama nawowi oo ikhtisaariye kitaabka irshaadna damiirun bay ahayd damiirkuna wuxuu laamayey abu daawuudkii lagaba soo hadlayay bal intan doonaya inaan intaa idhaaw markaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waidaa samica hadduu maqlo raawigi min jamaacatin jamaaca uu ka maqlo musanafan kitaab sida bukhaari oo kale ama muwada oo kale faqaabala uu qaabiliyo uu ku saxo nuskhatahu nuskhadiisaas biasli bacdihim barhkood asalkii oo raggaa jamaacadu ka maqlay mid ka midaba misaal ahaan ayuu asalkiisii ku saaxday oo uu muqaabalay adigu qaabiliyo ku saxay uma rawaa wa uu wariyo oo hu kitaabkii canhum jamaacadii oo dhan ba uu ka wada wariyu yidhaah xadahanaa fulaanun wa fulaanun wa fulaan uu yidhaaho wa qaala uu yidhaahana allafdu lafdigani lifulaanin hebel buu usugnaaday waa kii uu kitaabkiisa ku saxday nuskhadiisan fayaxtamilu waxaa suurtagala jawaasuhu inay taasi iska bannaanaato oo waxa weeyaan taas ixtimaalkaasi waa jira oo kii horeba ay noola mid noqoto xaggii macnaha lagu soo warinayay uuna ay bannaanayd midkood lafdigiisa hadduu kusoo wariyo ka kalena macni inay taasi bannaanayd wa mancuhu suuradan in la manciyaana way ixtimaalaysaa oo ixtimaalka labaad baa jira bal labada ixtimaal oo niman doonaayo suuradani waxa ay tahay tii hore waxay ahaydba xadiis buu laba sheekh iyo in ka badan ka warinayay lafdi ahaan buu ugaba wariyey markuu uga wariyey buu mid ahaan lafdigiisii mid kastaba waa og yahay oo waa maqlay si uu sheekhani uba warinayay mid ahaan lafdigiisii buu deetee xadiidkii ku wariyey isagoo isnaadkii isugu geeyay jamaacada tanna waxa weeyaan waaba kitaab dhan oo masalan muwada maalik aan ka soo qaadno wuxuu ka wariyey saddex sheekhba masalan sheekha dee sheekhadaasna sheekh keliya bay ka wada wariyeen laakiin waataynu soo marray markaa dee saas oo kale sheekhiya usuushaa looga warinayo nushadan ruuxu uu qoranayo waxaa shardi noqonaysa sidii aan u ogaano nuskhadani tibqa alasli inay too wax farqiga aanu uba dhaxay inay waafaqsan tahay nuskhadii sheekhiisa ama asalkii sheekhiisa inuu muqaabalo la yimaado kayfiyadii muqaabaladana horeynuu soo marin haddaan muqaabaladaasi jirinama shuruud bay u dejiyeen aynu soo aragno saddexayd marka lagu warin karo nuskho aan muqaabalo ahayn wax laga warin karo bal masalan saddexdoodii mid ahaanunbuu asalkiisii qaatay oo uu nuskhadiisii ku soo saxday labadii kalese kumuu saxan markaa labadii kale weli lama hubo riwaayadoodii ay iyagu wariyeen iyo tiisani inay dee mi-a filmi-a ay istaboolayaan ay isku mid yihiin taa ma hubno oo lama hubsano dee muqaabalada ama waxa weeyaan lagu saxi lahayo taa laguba hubsan lahaa markii dambe isaga kitaabkii taasay ahayd nuska unbuu asal unbuu ku saxday usuushii kale kumuu saxan ama furuucdii dee meesheeda geli lahayd kumuu saxan waqtigii isaga laga warinayo saddexdoodii wada magacaa buu yidhi xadahanaa fulaanun wa fulaan wa fulaan laakiin sida cibaaradii horeynu soo marray markuu xadiisa laba iyo wax ka badan ka wariyo mid lafdigiisii uu ku warinaya midna macno ahaan uu kaga warinayo u odhanayo wallafdu lifulaan ama siyaqdii kale aynu muslim soo aragnay inuu calaamo taa kuba muujiyo oo kale tii buu adeegsaday oo markuu xadahanaa fulaanun wa fulaan wa fulaan yidhi ayuu yidhi allafdu lifulaan waana kii kitaabkiisa uu nuskhadiisa ku saxday ee uu ogaa dee kayfiyadii riwaayadiisa si dhan uu ogaa taama ayuu lafdigii kaba cabiray kuwii kalena waa kan magacoodii sheegay xaaladeedu maxay noqonaysaa marka haddii aan eegno dee intana laftigiisii weeye kuwa kalena macno ahaan baa lagu wariyo intii kale kala mid dhigno ixtimaalkaa jawaaska aynoo imanayo in la yidhaaho way bannaan tahay suuradanna dee iyada ixtimaalkeedu waa inoogu sugan yahay sababtuna waxa weeye waxaan uu imika soo arooriyey nas ahaan buu kan uu leeyahay allafdu lifulaan uga maqlay dee kuwii kalena si guud bayinay kitaab keliyay ahayde u wadaagsanayeen toodii waxaa lagu xambaarin inuu macno ku warinayo tanna lafdi ahaan ku warinayo marka halkaasaa ixtimaalka jawaasku jira taasi markaa kuwii horey inoola mid noqonaysaan soo haynaa casharkii hore inoogu sugnaa mancino meeshan halkan way imanaysaayo macnaa farqi baa u dhaxaynaya tan iyo tii hore kuwii hore markanuu xadahanaa fulaan wa fulaan uu yihi walafdu lifulaan xadiiskanuu ka wada maqlay kanna waa og yahay si uu ku warinaya lafdigiisii kanna waa og yahay markaa mid ahaan unbuu kaba tegeen laakiin waa og yahay xadiiskaasi lafdigiisu siduu u ahaa suuradan kol hadday qorasho nusqo laga qortay un ay tahayba ama dee ijaaza ama qiraa'abaha la socotee inta aan iyadiyo lagu sixin nusqadan kayfiyadii ama riwaayadan oo dhan ma hayo oo taa hore uu hayeeye tan weli uma taam ahaa inay hagaag isu waafaqsan yihiin iyo in kaloo macno ahaan ay iskaga mid yihiinna weli iqtilaac uma laha ixtimaal arrinkaasaa jiro tii hore lagaga duwi karaa ama lagaga farqin karaayo markaa mancin la manciyo laydhaaf kadkii un ha sheega nusqadiisa uu ku saxday kuwa kale yaanuusan wuxugaba soo naqlinin ina waa ti nusqada hayru muqaabal ahaydee shuruud aynu usoo aragnay bal loo shardeeya marka wax laga warin kare bal ixtimaalkaasna waa jiraa kolli ciraaqiyana labada ixtimaal may kala raajax yeelin ee in laydhaah waa jaa-is oo tii kale lagala mid dhigo iyo in laydhaah farqi baa u dhexeeyo taa waa ogaa shaksigan aanu laftigiisa soo naqlin oo macnihiisii soo naqliya siay riwaayadiisu aydee laakiin tan cilmigaasi weli waa dhiman yahay intaan muqaabalo laguba iman ee saa lagu kala farqiyo bal taas kollay imaam badruddiin ibnu jamaaca la yidhaah oo kitaab mustalaxo almanhal rawi la yidhaah le waa ku ka soo naqlinaya shaarixa soo naqlinaya kitaabkuna waa kitaab kollay iska mashhuur oo mukhtasaraadkan kitaabka ibnu salaxna kaba mid ah waana nin imaam nawowi aada u soo gaadhay oo wax kaba wariyay laakiin mucamar buu ahaa aada u cimriyay oo muddo dheer baanu imaam nawowina kaba dambeeyey kolay qolooyinkan ibnu jamaacayaashana waaba ninka ugu horrey saddex nin iyabaa ibnu jamaacayaashu awlaadiisii adigu isdhaldhalay baa ka dambeeya wada musanifiina laakiin waa ninka hore badruddiin la yidhaah ayaa tafsiil labaad buu geliyaa buu leeyaho haddii waxay ku kala duwan yihiin alfaad iyo luqaad ay tahy ama dabdi iskhilaafkii dhib ma laha oo tan uu odhan karaa laakiin hadday dee isla dheer yihiin asaaniid ama ay isla dheer yihiin riwaayaad axaadiiseed iyada markaa dee macno un maaha alfaado ay iyo waxyaalo kale ku kala duwan yihiin baa jiro oo saa daraaddeed macnihii hagaag ahaan isma waafaqsano yaan lalaba imanin bal tafsiirkaasu isaguna sheega ibnu jamaaca manhal rawi nin kaale ahaaminu faracii sideedaad laysa lahu raawigii uma sugnaa an yaziida inuu ziyaadiyo fii nasabi gayri sheekhihi sheekhiisa ciddii aan ahayn nasabkiisa ama nasabkaa uu ziyaadiyo wax kuba daro aw sifatihi ama sifadiisa oo intii uu maqlay sheekhiisa ka maqlay wax ka badan inuu isagoo sheekhii ka soo naqlinaya uu ku ziyaadiyo oo uu sheego taasi ma laha isagu ilaa an yumayiza inuu sooco un mooyo waxaan uu ziyaadinayo tii intii uu maqlay ee uu sheekha ka soo naqlinayay uu kaba soco fa yaquula uu yidhaaho wabnu fulaanin ina hebel weeye alfulaaniyu ee reer ba ama dee nasabkaa isagu lahaa ama nisbadaa isagu lahaa reer bani fulaan loo nisbeeyey amase widhaa aw yacni wuxuu u jeedaa ibna fulaanin ina fulaan buu u jeedaa iyo wa naxwahu wax lamid ah cibaaraadkaas la mid ah halkana waa arrin kale oo weliba aada ugu badan asaaniidan oo imaka haddaa muslim qaadataan ama bukhaarina bal ama dee kutubta asaaniidda le waa waxay nagu soo noqnoqdo aynuuba baahan nahay inaan fahamno maxaa arrintu ay tahay hadalku inoo socon doonaa dee faracanba isagaa wada qaadan doonta masaladan ka hadalkeeduye sheekhaagii baa waxaad ka maqashay dee xadiisiya sanadkiisii uu kuba warinayo isaguna sheekhiisii uu sheegayaa xadasanaa fulaan ibnu fulaan baabuu odhanayaa bal matalan markaad sheekhaaga ka warramayseed adigu sheegayso tani waa adiga warkaagii weeye cid kalood ka soo naqlinaysaa ma jirto dee sheekhaaga waxaad doontaad odhan kartaa sidaad doontaad nasabkiisii u dheerayn kartaa nisbadiisii u sheegi kartaa waxyaalo kale aad hadalkii u raacin kartaayo cid kama warinaysid ee adigaa sheekhaagii sifaynaya oo hebel hebel oo dee alfulaniyi bal matalan abu fulan waxaad doontaad odhanaysaa laakiin marka sheekhaaga la dhaafo sheekha sheekhiisa la gaadho meeshii waxaad leedahay waxa uun kam akhbaranii fulan ama xadathanii fulan hebel baa ii warramay marka sanadkan aad soo naqlinayso iyo sifaadka uu leeyahay si guud matnigaad soo naqlinaysaaba waa riwaayo cid aad ka warramayso ood leedahay hebel baa saa yidhi dee kol haddaad leedahay hebel baa saa yidhi laftigii aad maqashaad ku gaabsanaysaayo sheekhu hadduu magacii sheekhiisa dhammeeyey oo fulaan ibnu fulaan alfulaaniyi uu yidhi sax dee waad ka maqashayoo tiina waad ka warramaysaaye xadathanii fulaan dee markaa qaala akhbaranaa fulaan baabad odhan laakiin sheekhu hadduu qayb ku gaabsaday bal matalan uu magaciisii uun sheegay magacii aabbihii aanu raacin ood suuradaa tidhaaho xadaanaa fulaan qaala xadaanaa fulaan ibnu fulaan adaa ibnu fulaan kuma daray isagiina waad ka warramaysaa waxaad leedahay sidaasuu igu yidhi baad leedahay saasaan ka maqlay baad leedahay waxaanu kugu odhan baad sheegaysaa marka waxaanu kugu odhan oonad ka maqlin ayaad ka warramaysaa saa daraaddeed maxay tahay halkan intii uu isagu sheegay ku gaabso inay arrinku waa riwaayay intana ku jirtaa isagii baad ka warramaysaa isagaan ka maqlaadayda ama saa igu yidhi marka intii aad ka maqashun baad ku gaabsanaysaa ee wax kale kuma sii daraysid taas iyadu waa mid laakiin meeshay maxaa imanaya kalbaaba ninkii magacan aad u sheegtay dad kaloo badani ay la wadaagsanayaan ninkii baaban la garanayn waxaad doonaysaa inaad tacriifiso bal cidda uu yahay aad sheegto marka waa inaad tamyiis la timaadidoo ujeeddadu arrinta ay noqoto waxaad xaggaaga ka sheegayso hadalkii isagaad ka naqlinaysay iyo hadalkaagii aad kala goysood kala socdo ama aad ku kala socdo cibaaradan ah markuu yidhi isagoo xadaanaa fulaan huwa ibnu fulaan ninkan uu sheegaya waa ibnu fulaan markaa kama warramaysid adaa sheegaya ama aad tidhaahid yacni ibna fulaan ina hebel buu u jeedaa bal cibaarada aad tidhaahid ayaa bal masalan ah in dee waxa meesha aad wixiina la doonaya tacriifka aana uu inoogu xasilayo sheekhiina waxaanad ka maqlin aanad uga soo naqlin ahayn bal taas ee laakiin wixii aantaa ahayn hadalkiisiibaa hadal aanu lahayn baad raacinaysaa dee kamanaanad soocin oo nooc mudraj ama idraaj buu noqonayaayo isagiibaa waxaanad kama maqlin aad leedahay saasuu igu yidhi saasaan kaba maqlay bal markaa masaladu taa weeye kayfiyada ay u dhacdo fasligaas iyo waxyaalaha laba socda iyo umuuro kalena way noo dambeeyaan walow qaybtan ay noo yar horraysay oo wuxuu uhi laysa lahu uma sugnaanin raawigii an yaziida inuu siyaadiyo oo fii nasabi hayri sheekhi sheekhiisa isaga ku tasarufayo isagaa dee waa xaggiisii isagaa sheegaya laakiin sheekhiisa ciddii aan ahayn nasabkooda aw sifati ama sifadiisa inuu waxa weeyaan ziyaadiyo malaha isagoo hadda hadalkii sheekha hadduu sheekhi qayb ku gaabsaday un aada raacinaysid unad ka soocayn ilaa an yumayiza inuu sooco oo intan uu isagu ku kordhinayo intii sheekhu uu yidhi uu kaba sooco oo si uu kaba soocayaa fa yaquula uu yidhaaho huwa bnu fulaan intani waa ti aad adigu xaggaa kaleemaya misoo sheekhi waxaa ka soo qaad isagoo yidhi in masalan sanadkii ay ku sugan tahay xadathana sufyaanu sufyaan intaa muu dhaafin laakiin sufyaankii dee ishtibaaba ka imanayo labadii sufyaankeebuu yahay markaas aad tidhaahid xadahanaa sufyaanu taasi waa warkaagii aad isaga kasoo naqlinayse yacni thawriya wuxuu u jeedaa thawri amase huwa bnu saciidini thawriyo ama huwa thawriyo waaba thawri ninkan uu ujeedaa taas inuu yidhaaho uun mooye alfulaniyu aw yacni bna fulan iyo wanaxwu cibaaraadka kale laba midka ah fain dakara hadduu bal taasi waa midoo halkaasay inoogu sugan tahay fain dakara hadduu sheego sheekhuhu sheekhiisii sheekhahu nasaba sheekhii sheekhiisa nasabkiisa fii awali xadiisin xadiiska ugu horeeyuu sheegay uma iqtasara uu gaabsaday fii baaqi axaadiisi lkitaabi kitaabka axaadiistiisa inteedii kaloo dhan cala smihi magaciisuu ku gaabsaday aw bacdi nasabihi nasabkiisa barhkiibuu kuba gaabsaday faqad xakaa waa soo naqliyay oo alkhadiibu khadiib can akari alculamaa'i culimada intooda badan wuxuu kaba soo naqliyey jawaaza riwaayatihi warintiisa uu wariyo oo banaanidiisa tilka alaxaadiisa axaadiista hadday wada socotay ee uu sheekhiisii ka maqlay markii ugu horreeyeyna nasabka sheekhiisa uu taam yeelay axaadiista inuu wariyo mafsuulatan xaalay tay mid laga soco laga soo gooyey can ilawali xadiiskii hore mustawfiyan xaaluu yahay mid dhammaysanaya oo taam yeelaya nasaba sheekhi sheekhihi sheekhiisa sheekhiisii kale nasabkiisa uu dhammaysanayo oo maxay suuradda nabal tahay masalan sheekh baad ka maqashay kitaab ama juz isaguna sheekh kaluu ka wada warinayaa dee axaadiis badanna meeshii baa imanaysa oo soo noqnoqonaysa markii ugu horreysay uu kitaabka bilaabayey ayuu sheekha magaciisiiyo dhammaan xiliyadiisiiyo sifadiisii dhammeeyey laakiin axaadiistii dambe ee soo noqnoqonaysa sheekhuna uu ku sugnaa xadahanaa fulan unbuu ku gaabsadayna markii hore waa ka soo sheegay intaasuu kuba gaabsaday tan haddaan soo qadadna abu daahir almukhallis la yidhaha juz markaa macruufa lahaa waqtiyadoodii oo ka warinaya inaynu hore usoo marro baqawi la yidhaha halkii bal ujrada ka qaadashada lagu qaato bal masalan xadiidkan iyo qolooyin uu lahaa way qaateen nin kaba mid ahaa imaamkan baqawiya sharxu sunnaha yeelana ma aha san horeba usoo sheegnay ayaa juskaa markuu bilaabayo ama ka juskiisaas isagu kaba warinayaabaa waxaa kuba sugnayd halka ugu horaysa xadahanaa abulqaasimi cabdullaahi ibni moxamed ibni cabdilcaziiz albagawiyu ibnu binti axmed ibni maniica intaasuu israaciyey oo waxaa noo warramay abulqaasim magaciisuna wuxuu ahaaba dee waa cabdullahi ibni moxamed ibni cabdilcaziiz halibana uu sii sheegayo ibnu binti axmed ibnu maniic waa nin macruuf ahayo awow u ahaayo isna caalim ahaa axmed ibnu maniic inantiisa inankii ay dhashayna weeye albagawiyu nisbadiina uu raaciyey markaasuu axaadiisii waa bilowgii wixii ka dambeeye dabadeed imanayoo dhan xadahanaa cabdullaahi un buu yidhi cabdullaahi un buu kuba gaabsaday suuradu waa taas oo kale xadiidka ugu horreeya ishkaal ma laha oo ama markaad bilaabayso oo dee isagii baa dhameeyey hadday taasi dhacdo weeye laakiin markaa ishkaalku muxuu kaba imanaya xadiis dhexdiiya ayaa doontay inaad weriso wa ood intii kalena hadday dee wada socdaanna kii horun baad raacin lahayde isaga xadiiskii baad axaadiistii baad dhexda ka bilowday ama in kamida ayaad gooni ahaan uga socday intii kale kii koobaadna maaha eed nasabkao dhan ku wada maqashay suuradaas oo kale tii hore waxay kaga duwan tahay taa hore asal ahaan saad maqashay waxay san dee ikhtisaarku ku sugan yahi qaybun kuba gaabsaday tan waad wada maqashay laakiin axaadiis isdaba socotay weeyaan oo markii hore madaxaad kaga maqashay ama xadiiska ama majliska darsiga bilowgiisaba aad maqashay intii dambe si axaadiisa magacun baa lagu gaabsanayay kuwii dambe haddaad gooni ahaan ula baxdo ee maqal kuu horreeyey waa jiraaye masii horun baan kaba yeeraynaayo waxaa la odhanayaa wixii aad kordhinaysa inay nasabka sheekha halkan maad ka maqlin intan xadiiskan kumaad maqline tamyiiskii la kaalay mise way ka duwantao kol haddii maqalkaasi kuu horreeyey haddaad axaadiistii dhexda adoo qaatay aad iska taam yeesho dhib ma laha inay kolley waad maqasho sheekhi waad kaba maqashee waa suuradaas weeye markaa suuradii muxuu kaba dhigay faqad xaka alkhatiibu khatiib wuxuu soo naqliyey can ahari lculamaai culimada intooda badan halkan jawaaza riwaayatihi waa raawigu inuu wariya inay bannaan tahay tilka alaxaadiisa axaadiistaas mafsuulatan xaalatay mid ka soocan canil awali xadiidkii hore lagaba soo gooyey oo xadiidkii dee uu la socday nasabkan dhan ama tacriifka dhammi aan ahaynba iyo weliba iyadoo kaa gaar ahaan kuwan dambe loola soo baxayo in lagu wariyo balloorta welibana mustawfiyan xaaliyo isagoo dhammaysanayo oo taam yeeraya nasaba sheekhi sheekhihi oo bacnaa dee maqalkaa hore uu maqlay ayaa lafdi ahaan haddaan la soo celcelinna xukum ahaan mukarar bay tahayne waa nin keliya uun waata markii hore la dhameeyey axaadiistiisii baa soo noqnoqotay marka xagga xukumka iyo taqriir taqdiirka mukararunba hadalkaa hore yahay marka hadduu intii dambe gaar ahaan intuu u qaato uu usoo soocdo ama gaar ahaan uu wariyo uu nasabkii dhammeeyo dhib ma laho waa wuxuu maqlay taqdiir xagga taqdiir ahaanna wax mukarara ayuu hadalkaa hore ahaayo bal taasuu akarulculamaa kaba soo naqliyey taasi waa midoo waatay leeyihin waa iska jaa-isoo maqal baa tan u horreeyey dee arrinkuna fii xukmi takraar baanu ahaa uun dee kol hadduu xadathana cabdullahi bal misaalka aan soo sheegnay intaa kuba gaabsaday wa can bacdihim ay waxakaa dee hadalkii khadiiba inoo socdee waxakaa wuu soo naqliyey can bacdihim barhkood wuxuu kaba soo naqliyey alwlaa kollay dee ikhtisaarka kitaab la ikhtisaarinayo la doonayo macnihiina in la wada haysto alfaadiina lasoo kooba kolkol inooga baahan iyo taqdiir aan wax qadarno oo waxa kaa wuxuu soo naqliyey can bacdihim barhkooduu ka soo naqliyey alwlaa ana alwlaa dheh saa mudani dee waa sida tarkiibku inoogu hagaagaye ee maha waxbaa ka dhacay maaha ikhtisaarkaasan ah dabeecadiisii ay tahay ana alwlaa sida mudanee fiicani an yaquula inuu yidhaha suuradanna yacni ibna fulanin oo uu fasligii la yimaado ayaa barhkoodna uu kaba soo naqliyo saasaa mudan bay yidhaaheen barhkoodnao taasuu kaba soo naqliye welibana waxay noo socota xikaayadii culimade wa can caliyin ay waxakaa wuxuu soo naqliyey khadiib can caliy bni lmadiniy imaamkii shahiirka ahaa ee cali bni madini cali bni cabdillahi bni jacfar ee abihi baana nisbadaa lahaa kollay dee madiinadii rasuulkaa loo nisbeeyey waxaana taas aada u badnayd almadaniyi in la ydhaha sii qiyaasku keenayay ee ruwaadda aada u badanba nisbadoodu ay tahay laakiin iyadoy madiine oo loo nisbaynayo madiinadii rasuulka ilaahay tae salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaa ninkan iyo nisbadiisu sidan kutubta ay nooguba timaadaa oo dee qiyaaskii ay ka yar duwan tahay ama ruwaaddii badnayd si dee uu kuga iman jiray nisbadoodu ay ka yar duwan tahay haddaba cabdullaahi ibnu jacfar baana abihi la yidhaha waa nin isna ruwaadda axaadiista kaba mid ee laakiin daciif oo inankiisaaba daciifiya cali markii la weydiiye isagoo markii hore yidhi war cid kale waabahayo weydiiye ayuu markii dee la weydiiye yidhi waa arrinkiisu waa kaase can caliyi bni lmadiniyi iyo wagayrihi yaquulu inuu odhanayo ayuu kaba soo naqliyay ruuxu markay xaaladu tan tahay ama waa kayfiyadii tafsiilka une xadaanii shaykhi sheekhayga wuxuu igu warramay ana fulana bna fulanin xadaahu hebel hebel inuu u warramay macnaa halkii aynu huwa bnu fulan markii hore soo aragnay ama yacni bna fulanin aynu soo aragnay tamyiiskii iyo ahayd ayaa wuxuu isagu uu soo naqliyey cali bnu madini iyo kayrkiiba inay yidhaaheenba halkay huwa ama yacni aan ka odhanayn anna hala isticmaalo oo hala yidhaaho xadaanii shaykhi imaka muu odhan dee xadaanaa fulan ibnu fulan oo macnuu yahay wuxuu igu yidhi hebel hebel baa ii warramay cibaaradii buu bedelay xaggiisaa tacbiirku kaba imanaya markaa war uu ka soo naqlinaya isagii maahe ninkiinbuu magaciisii sheego wuxuu sheekhaygii igu warramay ana fulana bna fulanin hebel hebel xadaahu inuu warramo iyadna waa qayb kale ama cibaaro kale oo keenaysa tamyiiz keenaysa marka doonaysa inaad nasabkiisii taam yeesho wa can bacdihim ay waxaka can bacdihim barhkoodna wuxuu kaba soo naqliyey waxa weeyaan waa khadiib baa inoo soo naqlinayo hadalkan isagu wata ana fulanun macnaa anahu yaquulu batana tacbiirku si inoogu taamnocda ama tarkiibku wax iska qadaro oo shaarixna uu qadarayahay annahu waa kaa doonaya nasabkaa raawiga inuu taam yeelo oo intii sheekhiisu sheegay aanu kuba gaabsani ee si aanu hadalkan isani hadalkii sheekha aanu mudraj uguba noqon sheekhiina waxaanu ka maqlin aanu ugu tiirin ha yidhaaho akhbaranaa fulanun anaadu waa tii aynu soo marray akhbaradaada akhbaranaa fulanun wa bnu fulanin taa waa markii horeba tan soo aragnay fulaankaasna waa ina fulaan fulaankaa sheekhaygu sheegayna waa ina fulaan wastaxsanahu kan dambe ee ah huwa bnu fulanin in la isticmaalo ayaa waxa fiicnaystay khadiib isagoo awjuhda ama cibaaraadka kala duwan inoo soo naqliyo dadkii culimmada inooga soo naqliyey alkhadiibu khadiib kan dambe uu jeclay suu doortay macnaa kaa hore cali bnu madini iyo kayrkiiba ee ah ana fulana bna fulanin xadaahu labsi kalaa ka imanaya halkii taxamulkaynu ku soo marray ijaazada oo kale iyo halkii cancanadaba culimada beryihii dambe in annada loo isticmaalay wixii ijaazo lagu taxamulo siicantaba ay ugu isticmaaleen marka waxaa suurtagala in loo qaato anna fulana bna fulanin xadathawne horeynu taa u soo aragnay inay arrinku ijaazo yahay oo uu sheekhan ijaazo kaga warramayo in loo qaataa iman karta laakiin huwa haddii la yidhaha iyo yacni haddii la yidhaha ihaamkaas iyo danniga caynkaasi ma iman karo saa daraaddeed baa wuxuu u doortay khadiib kan dambe ah huwa bnu fulan haddii lasii dhaafiyana yacni bna fulan iyo kuwa waayo kan kale arrinka ama daniga iyo ihaamkaas ayaa ka imanaya cibaaradaas oo lafsigaasaa jira na lianna laftaan waa taa ijaazo loo isticmaalay wastaxsanu lkhadiib waa huwa bnu fulan in la yidhaah marka waa hadalkii ibnu salaaxna imaam nawina inoo soo dhigtee wa kulluhu intaa dhammaantay ama madkuurkaasi maxaan soo aragnay huwa bnu fulanin waan aragnay yacni bna fulanin waan aragnay anna fulana bna fulanin oo anna la isticmaalo saddexdaa xaalaba waan aragnay haddaba intaasoo dhammi haddii fasli loo jeedo ama tamyiis loo jeedo jaa-izun way bannaantao ruuxii raawiga ahaayee doonayay inuu nasab sii taamyeelo ama sifo sheekhiisii aanu ka maqlini saddexdaa kii uu doonaba waa isticmaali karaa muraadkii iyo maqsuudkii lalahaana waa u xasilayaa hadalkiina ma noqonaya hadal sheekhii laga warinayo oo waxaanad ka maqlin aad ka sheegayso dee markaa beenba noqda ee wuxuu noqonaya waxaad adigu xaggaaga tacriif aad kalaba timi laakiin horta way wada bannaantahy tan iyo cali bnu madiniya kayrkiiba laakiin waa awlaahu ka u mudani weeye oo bal matalan waa say u kala rooyihiin u kala raajaxsan yihiin waxa dee rujxaanta keenaya uuna waa xagga kii labsi uu kaba imanaya ama iihaam waa laga mudnaanaya kii aan inna wax iihaama ama labsi ku sugnayna waa ka u horeeyu noqonaya waa awlaahu ka ugu mudan ee ugu raajaxsanaa an yaquula inuu yidhaahba weeye aw amase uu yidhaaho yacni bna fulanin uma qawluh markaa martabadii dambe waxaa imanaya qowlkiisa uu yidhaaho ana bna fulan ana fulana bna fulanin xadasahu oo waa cibaaradii ugu dambaysee aynu lahayn iihaam baa kuba sugan sababtaasaa looga mudan yahay maxaa isagana kuwa raacaya uma an yadkurahu inuu sheego bikamaalihi isagoo dhan min gayri faslin oo dee noocaa horeynu soo marnay waata uu kuba sugayo sheekhiyo waxaanad ka maqlin aad kaba warramaysay laakiin suuradan dambe mar aad maqashay intii dambe aanad maqlin kollay maqalkii waa jira de meeshiina xukma takraar ba axaadiisani ay tahay markaa taa dambana waa ta ugu dambaynaysa bal waxay la tahay haddaad iminka bal muslim oo kale oo dee aada mutawafira aad qaadataan oo asaaniidiisuun eegtaan haddii dee iyo kutubta kale xadiiska huwadan iyo yacnidan iyo waxaana way kusoo noqnoqdaan asaaniidda iyo isnaadka dhexdiisa waxaa looga jeedaana waa taa aan saaka aragnay weeye ujeeddada loola imanayo huwe iyo yacniya meelahaas ee annadu yaanay badnaanin be waa cibaaro arrinkan aan soo marray oo ninkani muu maqlin oo sheekhiisii tacriifkan ama nasabkan oo dhan kamuu maqlin ee isaga xaggiisii ka taamyeerya si loo garto ruuxuu ahaa ee markaasuu ka duwaya hadalkii uu sheekhiisa ka maqlayo kanuu xaggiisa kalaba imanaya ziyaadadee idaaxun uu laba yimi ataasicu masaladii sagaalaad ama farcii sagaalaad jaratu waxay ku socotay oy ku tagtay waana iyada tanna waa waxaan ugu baahanay asaaniidda ninkii kitaab isnaad le ama daalacan ama aqrisane alcaadatu caadadii waxay ku tagtay ay ku socotayba bixadfi waa caadadii muxadisiintu weeye bixadfi qaala qaalo oo la gooyo iyo wanaxwihi lafdigan qaala lafdi ahaan ugu celiyo wixii laba mid ah waxaaba la mid ah iyadoo dee bal matalan intaasin oo waxaa la mid noqonaya annahu oo kale ama yaquulu oo kale matalan samictu fulanan xadaanaa fulan haddii ay tahay iyadana meeshaa waxaa ka maqan yaquulu baa taalo samictu fulanan yaquulu xadaanaa fulan markaa yaquulu baa halkaa la mid noqonaysa waxaa la mid noqonaysa ana oo kale sida matalan iyadoo la idhaah xadaanaa fulanun samica fulanan iyadana anaa meesha ku qarsoon oo la aqriyo oo xadaanaa fulanun annahu samica fulanan wa anahu daas baa iyadana marka waa tan wanaxwihi halkuu ku sheegayo ama yaquuluba iyo anahu iyo waad kuwaas ayaa qaalo laba mid ah haddaba caadadii muxadisiintu ayaa waxay ku socotay oo ay kuba tagtay oo caadadoodu tahay in la gooyo qaalada ama yaquuluda ama anahudaas bayna rijaali isnaadi isnaadka ruwaadiisan ama raggiisan dhexdooda laba gooyo khadan qoraal ahaan loo gooyo dhigaalkii unbaa la goynayaa aqrintii waa taallah waa la aqriyayaa si xataa dee tarkiibkan markaan doonayna tarkiib ahaan iyo ay inoogu yar hagaagtona tarkiib saliima uu noqdo wayambaqii waxa mudan ilqaari'i kii aqriyayey ee sanadka aqriyayey allafdu dhawaaq biha qaaladaa ama yaquuludaa ama anahudaas inuu ku dhawaaqo taas baa habboon oo isagu yambaqii buu kala cabiray isagu xibnu salaaxayd waxa laga maarmaanaba inuu ku dhawaaqo ee laakiin dhigaalun baa loo gooye bal taasi iyadu waa mid oo bal masalan haddii aan eegno sanadada hadday meeshii ahayd xadaanaa fulaanun xadaanaa fulaan kalaa ku xigta qaalo inta badan ma dhigaan ama akhbaranaa fulaan halkaasoo kale qaalo ayaa khad ahaan uga maqan waana la aqriyayaa oo ruuxii sanad aqriyaya muxuu odhanayaa xadaanaa fulaanun qaala xadaanaa fulaan ama xadaanaa fulaanun qaala akhbaranaa fulaan taasba weeye haddii dee samica oo kale ay soo gashay waxa weeyaanba iyadoo la idhaha can abi hurayrata samica anabiya sala allahu calayhi wasalam halkaasoo kalena anahu baa meesha khad ahaan uga maqan laakiin la aqriyayaayo can abi hurayrata anahu samica anabiya sala allahu calayh wasalam anahu baa halkaa taala haddii yaquulu oo kale ay ahayd bal matalan ay tahay samictu fulanan xadaanaa fulanun iyadna samictu fulanan yaquulu xadaanaa fulan marka intiba qoraal ahaan bay u dhaceen oo ay ku gooyeenoo iyagaa gooye laakiin qiraa'adeedii way joogtaayo waa qaarigu inuu ku dhawaaqo bal intaas intaasuu inoogu sheegay wax kalena waa inoo sii kordhinaya wuxuu idhi waidaa kaana hadduu yahay fiihi fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa uu ku sugan yahay quri'a calaa fulanin akhbaraka fulaanun aw amase quri'a calaa fulanin xadaanaa fulaanun oo dee waa wax sanadka ku yimaada qiraa'a markay soo gasho sheekh lagu dul aqriyey sanadkiibaa maxaa kuba sugan dee masalan quri'a calaa fulanin akhbaraka fulan waa lala hadlayaa isagii markaas waa dee ruuxii ku dul aqriyaya waa cibaarada u odhanayo amase quri'a calaa fulanin xadaanaa fulan sanadkii taasaa ku jirta iyagana wax la qadarayaa meesha jira oo lafti ahaan khad ahaan u dhacay laakiin lafti ahaan u joogo falyaqul ha yidhaaho alqaari'u ninkii sanadka aqriyaya fi lawali suurada hore waa quri'a calaa fulanin akhbaraka fulaanun quri'a calaa fulanin qiila lahu waa qiila lahu waa markaa ta iyadoo khad ahaan u dhacdee aan lafti ahaanna u joogtay la aqriyayo qiila lahu waxaa lagu yidhi akhbaraka fulaanun waa marka ay tahay quri'a calaa fulanin akhbaraka fulan wa fi thaani dee cibaaradan labaad ee quri'a calaa fulanin xadahanaa fulan haddii sanadkii ay ku soo aroortana muxuu odhanayaa qaarigii falyaqul ilqaari'u quri'a calaa fulanin haddaba xadahanaa fulaanta horteed qaala xadahanaa fulan oo hebel baa lagu dul aqriyo hebelna wuxuu yidhi xadahanaa fulan quri'a calaa fulanin qaala xadahanaa fulan taasaaba yidhaaho bal intaasna quri'a calaa fulan markay sanadka kuba sugan tahay ama qaala ayaa meesha lafdi ahaan la aqriyayaayo khad ahaan uga maqan ama qiila lahu dee waxaanay ku kala noqonayaan kolba cibaarada inoogu sugnayd sanadka akhbaraka fulan ama xadathana ama akhbarana ama wixii lamide uu odhan lahaa raawigaa dambe waidaa takarara hadduu soo noqnoqdo lafdu qaala qaala lafdigeediio waxa israacay oo meel sanadkii ka mida israacay qaala oo laba goor ah ka qowlihi waaba sida qowlkiisii dee kitaabka bukhaari kuma sugnaa isaga waxa inoo taalla sharaxaba ay ilbukhaariyo bukhaari inuu yidhi dee bukhaari sanadkiisa dambey ku jirtaaye waa sheekhadiisii ama sheekhadii kaba horreeyey cibaaradoodii weeye cibaaradiisii isagu wuxuu ahaa naaqil sii dee isaga sanadka ku soo gaadhay ayuu inoo soo naqlinaya waxay la tahay waxaa ka macaanayd cibaarada sakhaawi sharaxiisa uu kitaabka ku leeyo ka qowlihi fi kitaabi lbukhaariy waa qowlkii raawiga kuba sugnaa kitaabka bukhaari waayo ninkani sheekh bukhaari maaha sheekha sheekhiisiina maahayn waaba maxaa ku sugan xadahanaa saalixun qaala qaala shacbiyu eeg saalix ibnu xayaan nin la yidhaah weeye shacbina waa imaamkii shairkaa taabiciga caamir ibnu shuraxbiil bal markaa maxaa iswada socda xadahanaa saalixun oo qaala saalix wuxuu yidhi qaala shacbiyu oo halkii de halkaasi hadday qaaladaa dabadeed xadathana ay taalo waa qaaladii iyadana aan lahayn khadkaa la gooyaayo qaala xadathana shacbiyu unbaa la odhan laha ma akhbarana laakiin maxay tahay saalix baa yidhi shacbi baa yidhi laba qaalaa markaa isxiga qaalada hore waa saalix dee qowl markaas iyo dee qowlkiisii bay ahayd tan dambana waa shacbi labadoodna sanadkii meel bay ka wada galeen oo israaceen haddaba suurada hadday dhacdo fa inahum muxadisiintu yaxdifuuna way gooyaan axadahumaa labadan qaalo mid ahaan waana ta hore yidhaahaane khadan xagga dhigaalkay gooyaan oo mid keliya inta badan markay saasoo kala timaado qaalo keliya ku sugan kutubtii ama asaaniiddii markaa laakiin maxaan yeelaynaa inagu markaan isnaad aqriyayno falyalfid ha ku dhawaaqo bihimaa labadii qaala alqaari'u kii aqriyayay oo labadii ha israaciyo dee bal matalan tii horeba haddii la gooyo oo qaalo keliya ay ku taale xadahanaa saalixun qaalo shacbiyu taa ha aqriyine qaaladii labaadna khad ahaanu bay u maqantee dhigaal dhawaaq ahaan way joogtaa oo waa lagu dhawaaqayaaye dheh oo ku dhawaaqo xadahanaa saalixun qaala qaalo shacbiyu dheh qaalo keliyana way ku taallaa bal markaas suuradaasoo kale weeye laba qaal ay kulmaan oo soo noqnoqoto iyaduna marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala walow taraka hadduu ka tago alqaari'u kii aqriyayay sanadka qaalo lafdigan qaalo uu ka tago fii haadaa waa madkuurkaa kullihii dhammaantii maaha tan inoogu dambaysown marka ay ahaydba masalan xadahanaa fulaan qaala xadahanaa fulaan aan lahayn ama quri'a calaa fulaanin qiila lahu akhbaraka fulaan aan lahayn ama see tan dambeba labada qaalo mid ahaan adugu qaaladan aan leenahay khad ahaan baa loo gooyey laakiin lafdi ahaan way u joogtaa dhammaan marka uu sanadka aqriyaya haddaanu aqrin oo wixii qornaa unuu aqriyo intii qornaydunbuu aqriyey waxaan tan lafdi ahaan loo gooyey mabuu aqriyin faqad akhda dee wuxuu leeyihiin iyagu waxay ka eegeen xaggan bal tarkiibka luqada carabeed iyo oo bal masalan kaasi waa khada'ayo oo khada isaga ka dhacayba weeye oo waxay leeyihiin waxa asala labadan hadlaya ina laba ruux baa hadalkoodu meesha soo galay hadalkoodii in la kala fasliyo oo dee qowlkan shee ama ficilka sheegitaankiisii lagu kala fasliyo haddaan fasligaasi jirin meeshii idmaar baa jira iyo wax la qadarayo ama idmaarkuna had iyo goor waa khilaafu l asli bal haddii dee amaha si asalka ahayd kan daahirkaiyo waxaan la caddaynayo ayaa asala bal markaa waxay leeyihiin iyada khada ahaan waa jiraan laakiin muxuu nawowi kaba cabiray waddaahiru qowlka daahirkii laakiin halkan raajixihim sixatu samaaci ruuxu haddii uu saa sheekhiisii iyadoo qaaladaa la aqriyi jiray aanu aqriyin kitaabkiina uu ku dul aqriyo ama sheekhu marka ka tegaya uu yahay oo bal matalan dadkiina ay ka dhegaysanayaan xagga in wax lagu warin karo oo samaaci uu saa ku xasilayo iyada taas waa sida raajixa ahoo dee khada tarkiib ama khada hadalkaa dee xagga luqa ahaan kaba imanaya haba jira eh laakiin samaaci waa ansaxayaa ruuxii saa wax ku aqriyey samaaci waa ugu ansaxayaa bay leeyihin sababtuna dee qowlka oo la gooyo ikhtisaar ahaan loo gooyaa waa wax iska bannaan qur-aankana meelo dhacayba taasba weeyo bal taasay kaba cabireen waxaana jirta aimada qaarkoodoo lafdigan khada ahaanba diidan oo la xadahanaa fulan xadahanaa fulantu waxay ka dhigan tahay qaala lanaa fulan oo iyadii baaba macnaheedii leh markaa baahi saasoo loo qabaa ma jirto suyuudina waa ka taas soo qaadaya isagoo isagu taas dee hadalkan xaafid ibnu xajar iyaha ugaba horeeyeene bal wejkiisa iyo beryihii hore uu muuqday isagoo yarba inuu taas fahmay oo culimada qaarkood u bandhigay oo uu leeyahay wax khaday kumaba sugna isagoo sheegaya sharaxaydin eegan doontaan marka wuxuu leeyihi qaala fi hada kulli faqad akhdaa ujeeddadu waa xagga markan eegna tarkiib ahaan iyo luqa ahaan wadaahiru laakiin qowlka daahirkii sixatu samaaci ruuxa samaaciisu sidaa waa ku ansaxaya alcaashiru faracii tobnaad annusakhu nuskooyinka iyo waljzaau ajzaada almushtamilatu kulansatay calaa axaadiisa axaadiis kulansatay axaadiidaasoo biisnaadin waaxidin isnaad keliya iyadoo wada leh oo isnaad keliya kuba sugnaatay wadalika ka nuskati hamaamin hamaam ibnu munabih nuskadiisiiba weeye can abi hurayrata abi hurayre uu kaba wariyey minhum culimada waa waxa ka mid a bal intaan hadalka gaadhin maxaa hadalkan inooga jeeda waxaa jirta ama nuskaha kaba cabireen ama ajzaaha kaba cabireen sata hamaam oo kale saxiifada ha ka cabireen saxiifadiisii waxaaba iska jirta axaadiis imaka dee sheekh ama raawi ruwaadii kaba mid ahaa sheekh keliya uu ka wada wariyey axaadiistaas waaba u qoran tahay oo wataa dee nusko ama magaca ay kaba cabirayaan ama jusb ay kaba cabirayaan ama saxiifay kaba cabirayaan waraaqdii dee laguma qoray axaadiistaasi markaan eegno dee inay nin keliyu kaba warinayaaye sanad keliyay leeday haddaba axaadiistii caynkaasayd marka la warinayo ee sheekhyadii dambe ay kutubtooda kuba soo saareen inay warinayaan oo kale dee kol nuskadii baa la israaciyaa sanadii bal matalan markaa sanadkii waxaa dhici karta inaan markaa hore la sheegay mooye sanad dambe oo lagu soo celiyo aan looba baahnayn awqaadda qaarkeedna waxay imanaysaa xadiidkii hore ee sanadku uu la socday waxaan ahayn oo axaadiistii dambe ee marka horeba sanadkii dee ka horun buu la socday inta dambe lama socono sanad keliya wada lahaayeene inuu ruuxu u baahdo inuu naqliyo ama kaa wariyaba sanadkiina xaggii hore u kagaba sugnaa waa sidee baa la yeelaya ine sanadka maqalkiisu kaas waayo bal suuradaasa inoo imanaysa bal saxiifadan haddaan eegna uu inoo sheegay nusqatu amaam can abi hurayra waa saxiifo shahiira ayd bay ahayd axaadiis boqol iyo afartameeyo gaadhaysana way kulansatay axaadiidaasi imaam axmed meel keliyuu kusoo wada arooriya malaa saddex xadiis oo meelaaan mooye laakiin mucdamkeeda isaguo axaadiistaas dene waa kitaab musnada abwaab iyo in istimbaadna uma ihtimaamayna meel keliya ku wada timaadaa bukhaari iyo muslimna way wariyeen saxiifadan laakiin arrinka jira ah iyadoo axaadiisani sanad keliya ay wada lahayd waa sanadka keliya oo dee markaan sheekhadoodii eegno waa cabdirazaaq ayaaba matalan warinaya oo isagu macmar kaba warinaya macmarna bal markaa sanadkan buu kuba warinaya hamaam hamaamna abu hurayra waa sanadkaa keliya wada leyd marka waa axaadiis isku wada darajaa midkood mid ka darajo sarreeyaa ma jirto haddana maxaa dhacay axaadiistii saas ahayd dhammaanteed kutubtooda kuma wada sugma qayb ka mid ah oo boqol aan gaadhayna laakiin ku dhow bay wariyaan labadooda isutagooda waxay wada leeyihiin iyo waxay kala leeyihiinba way jiraan taasi markaa maxay noo caddaynaysaa masalaan hore usoo marray oo ahayd bukhaari iyo muslim xadiidka saxiixa dee may soo wada dhammayn oo dhammaantii may wada sheegin waa xadiiskee keliya oo isku darajaa ayay badhna ka tegeen badhna ay soo wariyeen dariiq kalena ma lehe waa dariiqaasun waada isku rutbo bal markaa waa istiicaab la-aantaynu horeba usoo marray ee xadiidka saxiixa inaanu ku dhammayn bukhaari iyo muslim iyaguna aanay taa kuba talagelinoo waa adiladii jaanibkaas ayay horta tani kaba mid tahay waayo axaadiista boqol iyo afartan ma labiyo afartanka gaadhay waxaa la arkaa dhowr iyo sagaashan bay ka sheegeen oo weliba ay kala leeyihiin laakiin imanka bal siyaanihii lagu warinayaa inoo soo socotaan markaa bal axaadiista haddaba sanadka keliya wada lahayd ee dee marka haddii imika casharkan oo kale la gelayana sanadkii horea lagu bilaabaya ama axaadiistii sanadkii hore marka la sheegay inta dambe kii horun bay ku cadfanaayeen kii horun bay kuba cadfanaayeen oo sanadkii lama soo celinahayn bal markaa haddii la wada warinayo ishkaal ma jiro waa haddii la kala warinayo ayaa wuxu uhi minhum culimada waxaa kaba mida man ruux yujadidu cusboonaysiiyo alisnaada isnaadka cusboonaysiinaya awala kulli xadiidin xadiid kastaba bilowgiisa oo huwa axwadu taas baa ixtiyaadka badan uu kuba sugan yahay waxa weyan ixtiyaadka badan taasi kusuganya maxay tani tahay culimada qaarkood baa markaa iyagoo xadiidkii ay nusqadaa warinayaan saahama can abi hurayra oo kale xadiid kastaba markaa sanadkii ayay soo celiyaan kii horey sheegaan kii dambey kusoo celiyaan kii dambey kusoo celiyaan inay sanad keliya wada lahaayeen kollay dee macduufkuna xukumkaa macduufu calayhgu buu yeelanaya barhkood sidaasay yeelaano wuxuu leeya suushii horea barhkood lagu arkaa taas waana sida ixtiyaadka badani ku sugan yahay wa minhum culimada waxaa kaba mida man yaktafi ku isagu ku kaaftoomo oo bihi sanadkii fii awali xadiidin xadiidka ugu horeeya un marka ugu horeeya xadiidka uu dhiganayo ka ugu horeeya un sanadkii sheega aw awali kulli majlisin haddii dee casharraba lagu aqriyayay sida casharkeennan oo kale oon maalin la wada dhammayna ayaama ay qaaatay ama majaalis majlis kastaba bilowgiisa uun sanadkii sheega laakiin axaadiisan dambe ka dambayse kaa uu ku bilowday aan ahayn aan sanadkii sheegayne muxuu odhanayaa wayudriju gelinayo raacinayo albaaqi waa axaadiidta intii kaa koobaad mooye wixii kale axaadiis ahaa alayhi wa cala alxadiidi alawal isagoo dee sanadkiisina uu dhameeyey qaa'ilan xaalu yahay mid ku qowlaya fii kulli xadiidin xadiid kastaba markuu soo gaadho wa bilisnaadi markaasuu matnigii iska sheeganaya amase waxa badan batan wa bihi oo macnuhu uu yahay wa bilisnaadi waa isnaadkii horeynu soo sheegnay ayaa kana lagu warinayaa wa huwa alaqlabu iyadoo markaa sanadka kasta xadiis kasta aan sanadkii lasoo celin ee bilisnaadi lagu gaabsado ama bihi lagu gaabsado san imika kitaabkan irshaad usaariya sharaxa bukhaari oo kale xadiis kasta marka uu bilaabayo wa bihi buu ka horraysiyaa ujeeddadana markii hore kitaabka bilowgiisa sanadkiisa uu bukhaari u leeyahay ee uu axaadiis kitaabkaba ku warinaya sheegay waa sanadkii markaasaa wuxuu kaba cabiraya wa bihi dee waa isnaadkii hore marka dambe isnaadkii bukhaari buu bilaabaya laakiin wuxuu ka warramaa isnaadkiisii uu isagu kitaabka kuba warinayay uu mar soo sheego axaadiistii dambena wa bihi unbuu raaciyaa waana tan aan hayno marka isnaadka ama bilisnaadi baa lagu gaabsan aw wa bihi wahuwa alaqlabu kani ka isagu badan weeye oo bal hata sidan culimadii warinaysay ee darsi ahaanba ku warinaysay ama kitaab ahaan barhkood xadiidkay soo celceliyaan iyo sanadkiisa sanadkay soo celceliyaan kuwana waa intooda badane xadiidka hore uun mooye ama kitaabka bilowgiisa iyo nuskhada bilowgeeda haba noqotee ama majlis bilowgii haba noqotee inta kale wa bilisnaadi intay yidhaahaan baanay sanadkii soo sheegin oonay soo celin eh matnigii unbay sheegaan ama wabihii intay yidhaahaan bal horta taas weeye sidii lagu warinayay waxay imanaysaa ruuxii doonaya axaadiisa qaar aan kii hore ahayn inuu gaar ahaan u wariyo san dee bukhaari iyo muslim ba ay yeelaan faman samica ruuxii maqlay haakadaa saa kuba maqlay oo isagu nuskadii ama axaadiista juskaas ayuu saa kuba maqlayo sanadkii hore ayuunbuu xadiidkii koowaad ama awal almajlis buu sanadkii maqlay intii kalena wabihi wabihi unbaaba maqalkiisu ah uu sheekhiisa kaba maqlay bal maalan ruuxii saa kuba maqlay ee fa araada doona riwaayata hayri lawali xadiidkii hore wix aan ahayn werintiisa uu wariyo biisnaadihi isnaadkiisii hore ee dee uu inay isnaadkan unbaa u isnaad ahaa isna isnaadkiisa uu kuba wariyo doona ee isagu saa doona jaaza waa bannaan yahay arrinkaasi riwaayada caynkaasi uu isnaadkiisii xadiidkan dambe kuba warinayaa cinda alakariina culimada intooda badan agtooda wa manacahu waxaa manciyey iyado abuu isxaaq alisfirayiniyu imaamkaaynu fiqihi ee usuuligaynu marar horena soo maray iyadoo weliba nin caliyaka la yidhaaho ama ayn maalin horena lahaa dee abu sacad baa sharax abu saciid baa inoogu sugnaydee abu sacad weeyo kunyihiisu su-aalo uu weydiiyo bay kuma jirtee isagoo taa kaba jawaabayuu manciy iyo wakayru kayrkiiba oo bal marka maxaa suuradani tahay nuskhadaas ayaad sanadkii mar un baad maqashay xadiisa intii kalena wa bihi iyo wa bilisnaadi baad maqlaysay haddaad dee sideedii ku warinaysa dhib ma laha oo wax ishkaali ma jiraan ee xadiidkii koowaad ee sanadku uu la socday xadiid aan ahayn oo dhexdii ku jira ama kuwii ka dambeeyey uuna ayaa doontay inaad wariso isnaadkiina inaad ku wariso maanta meel aad ku cadaftood wabilisnaadi ama wabihi taallaa kuma taalo oo meeshii ma jirto dee xadiisyadiian baad gooni usoo ula soo baxday sanad imakaadi wabilisnaadi markii hore aad soo sheegtayna mama jiro adigana maqalkaagiiyo xadiidkan dambe wabihidaas ama bilisnaadi mooyaane sanad la socday kumaad maqlinba oo sheekhaagina waad ka soo naqlinaysaa waad kaba warinaysaa markaas dee buu yeelayaa wuxuu leeyahy culimada mucdamkooda ama intooda badani dee sa aan soo sheegnay macduufku de waxa weeyaan macduufu calayhiga xukumkii unbuu noqon ama yeelanayaa sanadkiina xagga xukumka sanad mukarar uu ahaayo xadiid kastaba loo soo celcelinaya taqdiir ahaan markaa dhib ma laha e intaad xadiidkii aad doonaysay soo qaadato isnaadkii oo dhan baad raacinaysaa xadahnaa fulaanna waad odhan sababtuna waa arrinka aan sheegnay taas bay culimmada intooda badani qabaan laakiin abu isxaaq buu inoogaba soo naqliyey oo imanka abu isxaaq buu kaba soo naqlinayaa inay arrinkani tadliis noqonayo ihaam baa iyo labsigaasaa jira san umaad maqlin buu leeyahay sheekhaaga wabihi ama bilisnaadi unbaad kaba maqashay sanadkana xadiid kale aad kuba maqashay marka in la caddeeyo xaalada iyo xaqiiqada mooyaane iyada in xadiidkan inta lasoo qaato sanadkii un laguma wariyo waa diidayaa laakiin agarkoodu way baneeyeen bal taasi waa mid facala haadaa bal haddii aan qaadanaba oon ku soconno ay fa bina'an cala almanci weeye inaan nidhaahno maya ruuxu kol haddaanu si uu ku maqlay aanay ahayn xadiidkanna wuxuu ku maqlay wabihi ama bilisnaadi ahayd sidaas uun xadiidkaa intuu sanadkii soo qaato kan aan kii hor ahayn kuma warin karo haddaan taa kuba soconno oo waa inuu caddeeyay haddii kale noocaasa ama tadliiska ama ihaamkaasaa kaba imanaya haddaan nidhaahno dariiquhu ruuxa raawiga ah ee doonaya xadiidii xadiidkii hore waxaan ahayn inuu wariyo welibana uu dee arrinkanna iska ilaaliyo in barhkooda ay manciyeen dariiqiisu waxa weeye an yubayina inuu caddeeyo oo uu sii dee ay ahayd uu usoo noqliyu caddeeyo taas baa fiican ixtiyaadkuna uu kuba sugan yahay haddaba caddayntoodii baa kala duwan bal muslim aan eegno muslim isagu axaadiistaas oo dhan dariiqo muqtarida ayuu raacay macnaa ujeeddadu marna kamuu baydhin kayfiye gaara ayuu ku wada wariyaa oo xaaladii ku caddaynayo xadiidkii uu doonayay inuu ku soo warinayo laakiin bukhaari arrin muqtarida ma laha meelo qaarkood sa meel dahaarah waayo nushadan dee abulyamaan can shucayb can abi zinaad oo kalena kan bay laba mid tahay axaadiisi waa axaadiisii un kii horubay kuwa bilaabayeena tartiibta kala dunaato kole waa axaadiis keliya abu hureyre lagaba wariyo haddaba taas iyo tanba axaadiisii uu kaba wariyey kolbu wuxuu sameeyaa xadiidkii koobaad buu intuu sanadka markuu sheego ayuu xadiidkii koobaad sheegaa markuu xadiidkii koobaad sheego ayuu xadiidkii uu doonayay raaciyaa oo kale oo bal masalan xadiidkii laa yabulana axadukum fi lmaayi daa'imi oo kale dee xagga hore wuxuu kaba raaciyaa xadiidkii naxnu alaakhiruuna asaabiquuna way naxnu asaabiquuna alaakhiruuna xadiidkeedii dabadeed buu haddana xadiidkan labaad uu kuba cadfaa taasuu kol sameeyaa xadiidkooda naxnu aakhiruuna asaabiquunana xadiidkaas waa xadiidkii waxa ugu horreeyey nusqadan laakiin meelo badan oo kitaabkiisa ka mid oo xadiidyadaas nuskhadaasi kusoo noqnoqoto caadi unbuu u wariyaa xadiidkii uu doonayay unbuu sanadkiisiina raaciyaa markaa isagu dariiqo mudaridaa ma laha laakiin muslim dariiquu ilaaliyey kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa markuu nushadaa wax ka soo noqlinaya hamaam waana tan dariiqadii facala hada dariiquhu dariiqiisu waxa weeye an yubayina inuu caddeeyo wadalika ka qowli muslimin muslim qowlkiisiiba weeye uu odhanayey xadaana muxamed bnu raaficin bal imanka tadbiiq ahaana qaaladii halkan aan gelinayna xadaana muxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaaqi qaala iyadana soo gasho ahbarana macmarun anadu ahbarana can hamaamin marka hamaam an abi hureyra ninkii nuskhada lahaa weeye qaala hamaam baa wuxuu yidhi hada ma xadaana abu hurayrata kani waa wixii abu hurayra noogu warramay marka kii koobaad mabuu soo dhigane laakiin sanadkii buu sheegayaa xadiidkan uu soo naqlinayaa inaanu kii koobaad ahaynee sanadku la socday ee lixihii uu yaho wadakara axaadiisa axaadiis buu sheegay markuu eeg hamaam yidhi hada ma xadaana abu hurayrata wadakara axaadiia markaa dee kii koobaad baa soo geliyay wixii kaba dambeeyey minha axaadiia waxaa kaba mid ahayd waqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina adnaa maqcadi axadikum fi ljanna an yuqaala lah tamanide waa in lagu yidhaaho bal ididilo wuxun qabso waxaa doonayso taas waa lagu siinbeen bal markaa maxaan aragnay alxadiisa xadiiskan taab yeelo dee alxadiisa laftigii muslim ma aha ee waa sheekhan oo ujeeddada xadiiskii buu dhamaynaya waa xadiiskii baabka u munaasibkaa haddana baab kale marka uu tago sanadkii wuu soo noqonayo waa sanad keliya marka uu soo gaadho can hamaamin ayuu odhanaya hada ma xadaana abu hurayrata wadakara axaadiisa minha intaas had iyo goor uu soo celinaya dabadeedna xadiis baabkii kaluu joogay xadiiskii meesha u munaasibka ahaa ayuunbuu waqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ina adna axadikum bedelkeeda ayuunbuu laba imanaya kolba xadiisku doonayay saasuu muslim dariiqada ee istibraariyada leh ama idiraadka leh ayuu isagu isticmaalaa bukhaari laakiin labada xaalaba waa isticmaala kolba xadiiskii koowaad uu soo dhigto iyo in badan uu iskaba daayo weliba abwaab kala duwan gashay oo fara badan uu iskaba daayaa way jirtaa bal markaa waa dariiqo bayaan oo muxuu tan muslim ku caddaynayaa sanadkan imika uu aqriyayey xadiiskii koowaad ee uu la socday kan inaanu ahayn laakiin waa ka sheegay axaadiis buu sheegay kii hore iyo wixii ku xigay dabadeedna axaadiistii maxaa kaba mid ahayd xadiiskan baa axaadiisa sanadkaa lagu warinaya kaba mid ahayd wakada saasay facalahu sameeyeen kasiirun in badan oo min almu'alifiina mu'alifiinta kaba mide macnaa dariiqada ay ku caddaynayaan si ay kuba wariyeen iyo xadiiskani inaanu sanadkii koobaad kii lagu wariyey ama xadiiskan inama sanadkan inaanu dee ama xadiiskani inaanu isagu sanadku laba socon iyadoo ay kuba caddaynayaan bay laba yimaadeen bal arrinku waa kaa uu inoo sheegay inay jaa-isto sidaa bukhaari marayba waa si jaa-isa oo dee wax farqi waa udhexeeyaa ma jirto arrin horeynu soo marray oo xadiiskii oo la googooyo bukhaari iyo abi daawuud iyo ku badan xadiis wada socday oo mar keliya sanadkii ay maqleen ayay jumlooyin xadiiskii kaba mid ahaa ayay goys goosanayaan jumlooyinkaasi hadduu doono dee qeybtii hore xadiiska ma ahaba kalba sanadkii bay iska soo celinaya oo qayb xadiiskiis sheegaya sanadna umay maqlin xadiiskao wada socday sanadka kuma maqleen ama sanadkan keliya uu lahaa tanna waa taa baabkeede laakiin waa ixtiyaadiya bal xaalaadii in la caddeeyo iyo dee culimmada qaarkood umuuraha ay leeyihin meye nooc tadliis baa jiro siduu ku maqlay maaha sheekhiisna si ugaba warinaya maaha in lagaga baxsado weye wa ama icaadatu bacdi lisnaad cibaara ay taalla kolley waa idiin wada taallaa baan filaya waama icaadatu bacdi lisnaadi cibaaro sidaasa marka dee waa la aqriyi karaa taas oo la yidhaha isnaadka barhkii oo la soo celiya aakhir alkitaab laakiin haddii aan idhahno wamaa icaadatu bacdin culimada bacdigood celinteeda al-isnaad ay soo celiyaan aakhir alkitaabi waa cibaaro waadixa ay noqon maqsuudkiya irshaad oo kale cibaaradii ku sugnayd iyo matigan la samadbacaysan sharaxa sakhaawi iyo waxaa kuma sugnayd halkan wamaa icaadatu bacdihim oo damiir meeshii lala yimaado muxadisiinta bacdiga waana sida dee cibaarada uu kuwa sharxaya sharaxa inoo waafaqaysa muxadisiinta barhkood celintooda ay soo celiyaan alisnaad isnaadka ay soo celiyaan aakhir alkitaabi kitaabka dhammaadkiisa falaa yarfacu ma kor yeelaya hada alkhilaafa khilaafkan oo macnaa waxa weeye culimada ayaa barhkood la arkay nusqadan oo kale sanadkii masalan waa kaa sanad keliyay lahayd axaadiista kala duwanna waa la warinayay kolkol dhexdii bay kaba qaadayaan marka dhammaado imika darsigii dhammaado ama kitaabkii dhammaaday mar dambe isnaadkii oo keliya oon axaadiistii la socon hadda isnaadkii oo keliya soo celinayaan barhkood haddaba ay taa sameeyeen falaa yarfacu hada alkhilaafa khilaafkan ah waa inaan xadiidkii dee masalan lagu maqle mooye kuwii kale sanad la-aanun ama sanadkii iyadoo la raacinayo lagu warin khilaafkan kuma sugan meeshii kama saarayo ma kor yeelayo waayo dee kolleyba inaan axaadiistii qaar sanadkii aanu ahayn sanadku mid la socday aanu ahayn oo iyagiyo sanadkani aanay wada socon arrinku way taallaawan oo sanad mar damba la sheegay un wuxuu soo kordhinayo khilaafkii ma saarayay leeyihin ila anahu yufiidu lixtiyaada laakin ixtiyaad buu faa'iideynaya wa ijaazatan baaliqata min aclaa anwaaciha iyo ijaaze aad u adag oo marka sanadkii dib loogu celiyo waxay ka dhigantahay sanadkaasa intii kalena aan ku warinay taasay meesha tilmaamaysaa bal masalan taasba weeye kollay intan cajalada gode bal waan sii yar caddayn doonaa ama waxyaalaha kale iyadana lagaba faa'iidaysanayo ayaan sii yar caddayn doonaa iyo culimada caadadoodu kollay kutubta markay aqriyayaan waxyaalaha caadada u ahayd dee raggaa hore allah subxaana wa tacala aclam